aladiina kuwii aamanow allaga nabi rumeeyeenow kutiba calaykum dushiina waxaa lagu farad yeelay asiyaamu soom ayaa dushiina lagu farad yeelay kamaa sidii ayaa loogu farad yeelay kutiba huwa soomkaba loogu farad yeelay cala aladiina kuwii dushooda loogu farad yeelay min qablikum adinka hortiina ahaadeen lacallakum waxaad mudantihiin haddii aada soomtaan tattaquuna allaha ilaaha inaad ka cabsataan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu allaga nabi rumeeyanow kutiba calaykum dushiina waxaa lagu farad yeelay asiyaamu soom ayaa lagu farad yeelay halkan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inooga sheegi qayb ka mid ah axkaamta soomka axkaamtii soomka intaan la gudagelin aayaddani waxay tilmaami guud ahaan soomku inuu yahay waajibaad waajibaadka inuu ka mid yahay oo sida salaada iyo xajka iyo sakadu ay waajib u yihiin sidaas oo kale inuu soomku waajib u yahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala halkan inoogu caddayn oo alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala dadka muuminiinta ahow kutiba calaykum asiyaamu waxaa dushiina lagu farad yeelay soomka soomkaas marka farad yeelidda innagana laku dul farad yeelay wuxuu ilaahay inoo sheegay subxaanahu watacaala in innaga uusan naga bilaabanaynin balse nalala wadaagi jiray oo ummadihii adduunka camiri jireen innaga ka hor ummadahaas iyaguna inay waajib ku ahaan jiray inay soomaan oo waa ka alla yidhi subxaanahu watacaala kamaa sidii ayaa laydinkugu farad yeelay kutiba soomka loogu farad yeelay cala aladiina kuwii loogu farad yeelay min qablikum adinka hortiin ahaayeen ummadihii innaga naga horreeyey dhammaantood iyagana waxaa lagu farad yeelay inay soomaan marka tashbiihu waxa weeye annaga soomkana laku farad yeelay iyo ummadihii hore soomka lagu farad yeelay waxaanu isaga egnahay xagga wujuubka bis iyagana soomku waajibu ku ahaa innagana soomka ilaahay waajibu nooga dhigay subxaanahu watacaala laakiin kayfiyada iyo qaabka loo soomaayo waxa weeye shaqo iskuma aanaan lahayn ummadihii hore iyagu qaab gooniyay u soomi jireen innaguna hadda waxaanu u soomnaa qaabkan hadda aanu naqaano oo macruufka ah laakiin waxaa naga dhexeeyey xagga waajibnimada iyagana soomku waajibu ku ahaa innagana waajibu soomka lagu yahay marka soomkan waxaa la yidhaha sharci ahaan xikmatu tashriic xikmadda loo jideeyey soomkan waxaa weeye laba xikmada waa loo jideeyey laba xikmad ayaa soomkan loo jideeyey oo loo farad yeelay xikmadi waxa weeye qofku in naftiisa uu layliyo oo uu ku tababaro xakamaynta nafta oo waxyaalaha shahawaadka shahawaadkii uu cuni jiray amaba uu cabi jiray inuu naftiisa ka xakamayn karo waa inuu qofku naftiisa ku tababaro oo uu ku layliyo maxaa yeelay cuntadii xalaasha ku ahaan jirtay haddii ilaahay subxaanahu watacaala bishaa uu ku yiri iska daa cabitaankii xalaasha ku ahaan jiray bishaa lagu yidhi iska daa lagu yidhi naftaadu waxay baran marka xaaraantii inay ka joogsato xaaraantii inay ka joogsato ayay naftaadu baran maxaa yeele cuntadii xalaasha ku ahaan jirtay iyo cabitaankii xalaasha ku ahaan jiray ayaad naftaadii ka joojisa naftaadu waxay baran marka waxyaalaha xaaraamta ah inaad sidaas oo kale uga xabisto nafta xigmadaasaa soomka loo jideeyey xigmadda labaamka loo jideeyey bulshadu waxay isugu dhex jirtaa kuwa iyagu nolol maalmeedkooda heli kara iyo kuwa aan heli karin nolol maalmeedkooda marka waxaa la rabaa inay dareemaan gaajada iyo oonka iyo haraadka inay dareemaan kuwa iyagu noloshooda ay toosan tahay oo nolol maalmeedkooda heli kara in la dareensiiyo gaajadu dhibaatada ay leedahay oonku dhibka uu leeyahay oo markaas dadka masaakiinta ah dhibaatada haysata ay dareemaan taasna waxa weeye waa xigmada loo jideeyey ayay ka mid tahay soomkan imarka subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegay faa'iidada soomku uu leeyahay waa lacallakum tattaquun muttaqiinaad noqonaysaan kuwa ilaahay ka baqa ayaad noqonaysaan haddaad soomtaan maxaa yeelay sababta muttaqiin lagu noqonayo waxaa weeye soomku sida ilaahay uu doonaayo oo ilaahay uu raalli ka yahay haddii loo soomo qofku muttaqiyuu noqon maxaa yeelay waxaa la rabaa markaad soomaysid carabka inaad ka soomtid waa loo baahan yahay dhegaha inaad ka soomtid waa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay gacmaha iyo lugaha inaad ka soomtid indhaha inaad ka soomtid jirkaagoo dhan waa inuu soomayn oo waxaad dhegaha uga soomi waxyaalaha xaaraamta waa inaadan dhegaha ku dhegaysan wax xaaraama waa inaadan carabkaaga ku sheeginin wax xaaraama waa inaadan indhaha irinin jirkaaga dhan marka hadduu soomo waxaad noqonay qof mutafi ah oo ilaahay ka cabsanaya subxaanahu watacaala ayaaman macduudaat kutiba calaykum waxaa lagu farad yeelay asiyaamu soom ayaaman aada soomtaan darafkaas waxaa nasbinaya oo ku camal falaya masderkii hadda aanu soo qaadanay oo siyaamkii ah ayaaman maalmo inaad soomtaan ayaa laydinku farad yeelay maalmahaasoo macduudaatin ee la tiriyey faman qofkii qofkaasoo kaana qofkaasoo minkum idinka mida mariidan qof xanuunsan haya ahaaday ow amase calaa safarin ama safar dushiisa ahaaday fa calayhi shaksigaa dushiisa waxaa ahaatay ciddatun tiro tiradaasoo min ayaamin maalmo xaggooda ka ahaadeen maalmahaasoo ukhara kale wa cala aladiina kuwii dushoodana waxaa ahaadeen yudiiquunahu soomka iyagu awoodaayey fidyatun fidye ayaa dushooda ahaatay dacaamu miskiinin miskiin ah fidyadu faman qofkii qofkaasoo tadawaca samafala khayran khayr ku samafala fa huwa tadawucaasi ayaa khayrun lahu shaksigaa u khayr badan wa an tasuumuu inaad soomtaan ayaa khayrun lakum adinka idiin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwo og wanaagga iyo ajirka soomka laga helaayo ayaaman maalmo inaad soomtaan oo ilaah idinku farad yeelay maalmahaasoo macdaatin la tiriyey maalmo la tiriyey inaad soomtaan ayaa ilaahay idinku farad yeelay subxaanahu watacaala macnaa arrimahan waxay ka mid yihiin waxyaalaha ilaahay uu nagu tusinay subxaanahu watacaala soomku inuusan dhib lahayn wax dhibaata inuusan soomku lahayn saddex arrimoodba ilaahay wuu inoo sheegay subxaanahu watacaala inuusan soomku dhib lahayn arrintii hore waxay ahayd kamaa kutiba cala aladiina min qablikum horta idinka idinka bilaaban maayo haddaad muslimiintii tihiin soomku adinka idinka bilaaban maayo ummadihii adinka idinka horreysay way soomi jireen waxaana la yidhaahaa alamru shaaqu idaa camma khafa arrintu hadday dhib laakiin dhibkaas lagula wada qabo oo dad kale ay dhibkaa ay wada qabi jireen xoogaa dhibka uu kaa fududaadaa haddii lagula qabo oo dabeecadda insaanka ayay taasi ka mid tahay alamru shaaqu idaa camma khafa arrinka dhib kale haddii uu camimo oo dadku ay kula wada qabaan oo bulshadu ay kula wada qabaan xoogaa dhibaatadaasi way kaa fududaataa oo waxay xoogaa ka dhib yar tahay dhibaatada adiga gaarka kugu ah oo si gooniya kuu khusaysa waxaa macnaha ka fudud midda dadka dhan ay kula wada qabaan marka ilaahay subxaanahu watacaala saddex arrimood ayuu nagu tusiyey inuusan soomku wax dhibaataa lahayn waa midda koowaade waa laydinla qabaa wey ummadihii horeba way soomi jireen waa midda labaade waxaa weeye ayaaman macduudaad wey waa maalmo kooban wax la tirinaayo wax la tirinaayo waa sagaal iyo labaatan maalmood ama waa soddon maalmood wax faraha lagu tirinaayo soddon maalmood ama labaatan iyo sagaal meelood maalmood ah weye waa midda labaad tan saddexaad oo ku tusinaysa soomku inuu iska fudud yahay oo ilaahay fududeey waxaa ka mid ah waxaa la yidhi faman qofkii qofkaasoo kaana huwa qofkaasi ahaaday qofkaasoo minkum idinka mid ah mariidan qof xanuunsan haya ahaaday ow calaa safarin ama safar dushiisa ahaaday fa calayhi qofkaa dushiisa waxaa ahaatay ciddatun tiro tiradaasoo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo u qaro kale haddana midda saddexaad haddaad xanuunsanaysaan ama aada musaafiriin tihiin ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu idiin fasaxay inaad iska daysaan oo maalmo ku bedelataan maalmihii aad xanuunsan tahay waad iska dhaafi soonka hadhow maalmo kale iska soon qallaahaan u soon maalmo kale haddii aad musaafiriin tihiin oo safarkii dhibaatuu leeyahay safarkaas dhibaatadiisa haddii aad ku jirtaan soomkii haddana iska dhaafo ilahi wuu idiin ruqseeyey waa idiin fududeeyey maalmo kale ka dhigtuu ilahi leeyahay subxaanahu watacaala arrimaha saddexdaa marka qofka muuminka markuu fiiriyo wuxuu dareemi soomku inuusan culays lahayn waa mida waxa weeye waa lagula qabaa oo ummadihii hore oo tegey oo wada geeriyoodo dhulkan hoostiisa galay ayaa sida u soomi jiray waa midda labaade waa maalmo koo tirinaayo waa midda saddexaade haddaad xanuunsan tahay ama musaafir tahay waad iska dhaafay maalmo kale aad dib ka soo qallay sadximooduu ilahi nagu tusiyey subxaanahu watacaala soomku in hawshiisu ay iska fududahay wa cala aladiina kuwii dushooda waxaa ahaaday yudiiqnahu soomka awooda fidyatun fidyo dacaamu miskiinin ah oo markaas dacaamu miskiinin waa bayaan fidyadaad ku bayaaninaysa ama waa ka bedel fidyatuna ahaatay dacaamu miskiinin ahaaday bedel ama bayaan labadu way bannaanta aayan marka hadda waxay sheegi qofkii soomkii awoodi kara oo soomi kara fidyo bixina fidyo ayuu iska dhiibi oo subax walba wuxuu iska dhiibi halkoombo aayaddan marka waxaa la yidhaha waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay aayadda noo soo socoto faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkiiba bisha xaadaha ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ha soomo qofku hadduu bisha xaadiro awoodna uu leeyahay waa laga rabaa inuu soomo oo marka waxaa weeye islaamka bilowgiisii ayaa qofku hadduu soomka awood u leeyahay laba khayaar uu lahaa inuu soomo iyo inuu soomka intuu iska dhaafo raashin bixiyo subax walba halkoonba uu dhiibo labadaasaa soomka khiyaar loo lahaa waa awalulislaam islaamka awalkiisii saasay ahayd qofkii awoodi kara oo soomkii soomi kara oon xanuunsanayn oo waayeel aan ahayn oo musaafir aan ahayn ayaa wuxuu khiyaar u heli jiray inuu raashin iska bixiyo amase inuu iska soomo saasay ahaan jirta taas marka waa la nasakhay oo faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkiiba bisha xaadira ha soomo marba haddii awoodu leeyahay ha soomo marka culimada qaar iyagu waxay qabaan mufasiriinta qayb ka mid a aayadda in sideeda lagu wado oo mansuuqa aysan ahayn oo waxaa la leeyahay wacala ladiina kuwii dushooda waxaa ahaaday yudiiquunahu soomka awooda bimashaqatin shadiida ku awooda soomkii way awoodaan laakiin dhibaato aad u daranay kala kulmaayaan sidii ahaatay oo markaas waxay noqon qofkii waayeelka ahaa waayeelkii waxa weye soomkii waa soomi karaa hadduu aad isugu dhigo laakiin mashaqo shadiidahu kala kulma naftiia u imaanaysa naftiiaad dhibaysa haddii uu is yidhaaho soom marka qofkii awooda laakiin bimashaqa shadiida ku awooda fa calayhi fidyatun dacaamu miskiin marka waxay leeyihin aayaddu mansuuq maaha bimashaqa shadiida haddii loo soo qadaro oo sideeda lagu wadi soomkii wuu soomi karaa laakiin mashaqa shadiiduu kala kulmi dhibaato aad u culusuu kala kulmi markaa raash ka dheeri faman tadawaca khayran ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala qofkii khayr ku samafala khayrkan marka uu ku samafalay maxay tahay samafalka ah samafalka waxaa weeye qofkii hadduu waayeel yahay oo markaa la yidhi subax walba hal koombaha iska dhiibo hadduusan soomkii mashaqo uu kala kulmaayo halkii koomba ma dhiibino laba koom buu dhiibi waa samafal faman tadawaca khayran fahuwa khayrun lahu waa ajir u ziyaadi ajir ayaa u ziyaaday qofkii isagoo musaafir ah ayuu iska soomay soom markaas aan waajiba ku ahaynoo oo dib inuu kasoo qadeeyo uu heli karo iska dhaafi karo ayuu samafalay safarkii uu ku dhex soomay isagoo dhibaato xoogle markaa meesha aysan ka soo gaaraynin fa huwa khayrun lahu ama qofkii waa xanuunsan waa iska soomay soomkii isagoo mashaqo shadiidaha kala kulmay inuu iska soomay faman tadawaca khayran fa huwa khayrun lahu waxaasoo dhan way soo galaan waa dad samafal sameeyey samafal dad sameeyey iyaday khayr u tahay waa ajir ay ziyaadsadeen waa ajir ay kasbadeen wa an tasuumuu inaad soomtaan ayaa khayrun lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddii aatiin taclamuuna kuwa og ajirka iyo wanaagga laga helaayo soom wa anta suumuuda marka waxay u socotaa waa dadkii musaafiriinta ahaa ee safarka ku jiray waxaa u wanaagsan in iyagu ay iska soomaan goormo laakiin haddii mashaqo aad u daran aysan naftooda uga cabsan haddii nafta loo cabsado mashaqo daran nafta looga cabsanayo inaad afurtaa ku haddaad musaafir tahay inaad afurto ayaa kuu khayr badan naftii haddii dhibaato aad uga cabsanayso laakiin haddii xoogaa safarku iska fudud yahay oo mashaqo shadiida aadan naftii uga cabsanaynin wa an tasuumuu khayrun lakum saasaa idin wanaagsan markaa inaad soomtaan haddaad og tihiin ajirka iyo wanaagga iyo ridaha ilaahay agtiisa aad ka helaysaan subxaanahu wa tacaala shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan huwa waktigaas la soomahayo shahru ramadaana waa bisha ramadaan alladii ramadaankaasoo unzila fiihi ramadaankaa dhexdiisa alqur'aanu qur-aanka la soo dejiyey hudan hanuun xaal uu yahay qur-aanku la soo dejiyey linnaasi dadkana uu hanuun u yahay wa bayinaatin aayado cadcad xaal uu yahay qur-aanku bayinaadkaasoo min alhudaa hanuunka ka mid a walfurqaani kala saaridda ka mid ah oo xaqa iyo baadilka uu kala saarayo faman qof qofkaasoo shahiida xaadiray qofkaasoo minkum idinka mid ah ashahra fi shahri bisha dhexdeeda qofkii xaadira falyasumhu ramadaankaa ha soomo waman qof qofkaasoo kaana qofku mariidan qof xanuunsan haya ahaada ow calaa safarin ama safar dushiisa ahaada fa calayhi qofkaa korkiisa waxaa ahaaday ciddatun tiro tiradaasoo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo uu qaro kale yuriidu allaahu ilaahay wuxuu dooni bikum idinka uu idinla dooni alyusra fudayd walaa yuriidu ilaahay ma doonaayo bikum idinka alcusra culays ilaahay idinla dooni maayo wa inamaa yasara calaykum ilaahay waa idin fududeeyey ilaahay waa idin fududeeyey soomkii litukmiluu inaad dhammaystirtaan ayuu ilaahay idiin fududeeyey alciddata tirada aad dhammaystirtaan iyo walitukabirullaaha ilaahay inaad weynaysaan ayuu ilaahay soomka idinkugu fuudeeyey calaa maa hadaakum adan masdariyo wey liajli hidaayatihi ilaahay hanuunintiisa hanuunintaa darteed ilaahay aad u weynaysaan iyaakum adinka uu idin hanuuniyey walacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna allaaha ilaahay inaad ku shukrisaan markaad soomkaa gudataan kuwa waktigaa la soomayo shahru ramadaana waa bisha ramadaan alladii ramadaankaas unzila fiihi ramadaanka dhexdiisa alqur'aanu qur-aanka la soo dejiyey hudan hanuun xaal uu yahay qur-aankaas linaasi dadkana uu hanuun u yahay wabayinaatin aayado cadcad xaal uu qur-aanku bayinaadkaasoo min alhudaa hanuunka ka mid a waalfurqaani kala saaridda ka mid a faman qof qofkaasoo shahida qofkaasoo minkum idinka mid ah shahra fi shahri bisha dhexdeeda xaadire falyasumhu ramadaankaa ha soomo waman qofkii qofkaasoo kaana huwa qofka mariidan qof xanuunsan haya ahaaday aw calaa safarin ama safar dushiisa ahaaday fa calayhi qofkaa korkiisa ciddatun tira ahaatay tiradaasoo min ayaamin maalmo ah maalmahaas uu qaro kale yuriidu allaahu ilaahay wuxuu dooni bikum idinka alyusra fudaydu idinla dooni walaa yuriidu bikum ilaahay idinka alcusra culays idinma doonaayo wa inamaa yasara calaykum ilaahay waa idiin fududeeyey soomkii litukmilu lciddata ciddada tirada inaad dhammaystirtaan uu idinkugu fududeeyey iyo walitukabiru llaha ilaahay inaad weynaysaan ayuu fududeeyey calaa maa hadaakum liajli hidaayatihi ilaahay hanuunintiisa darteed aad ilaahay u weynaysaan iyaakum adinka ilaahay uu idin hanuuniyey walacalkum waxaad mudan tihiin tashkuruuna allaha ilahay inaad ku shukrisaan markaad soomkaa gudataan ilaahay subxaanahu watacaala labadii aayadood hore wuxuu inoogu soo sheegay ramadaanka soomku inuu waajib yahay weliba ummadihii hore lagu farad yeelay maalmo kooban uu yahay haddana haddii aad xanuunsataan ama musaafiriin aad tihiin aad iska dhaafi kartaan adinkoo dib ka soo qabaynaya aayaddan marka waxay ka hadlay xilliga la soomaayo iyo bisha la soomaayo xilliga la soomaayo waxaa weeye huwa shahru ramadaan waa bisha ramadaan wey bishaas ramadaan ayaa ilaahay wuxuu ku beegay in la soomo xikmad ramadaanka laba iyo tobanka bilood oo dhan waxaa laga doortay soomka looga doortay ramadaan xikmadda ku jirta waxaa weeye alladii unzila fiihi alqur'aan waa bil sharaf leh sharafay leeda qur-aankiyaa la soo dejiyey maadaama qur-aankii la soo dejiyey qur-aankuna uu yahay hudan linnaas qur-aanku waxa weeye hanuun wey dadkuu hanuuniyaa qur-aankii dadka dhan hanuuninaayey ayaa bishaas la soo dejiyey bishaasi waxay mutahay marka cibaado gooni ah in lagu maamuuso oo lagu qadariyo oo lagu lagu sharfo cibaado iyada u gaara taasoo ah in dhexdeeda la soomo marka waa cidlada ramadaanka loogu doortay in la soomo bisha ramadaan waxaa weeye qur-aankiyaa la soo dejiyey bisha ramadaan weliba qur-aankan waxaa weye bisha ramadaan waxaa la soo dejiyey habeenka leylatulqadri habeenka leylatulqadri ayaa la soo dejiyey oo ramadaanka ku dhex jirta qur-aankan waxaa lagu soo dejiyey samaau dunya samada la yidhaha samaau dunya meel la yidhaaho baytulciza oo samaau dunyada ka mid a ayaa qur-aanka isagoo kulligiis ah lagu soo dejiyey hal mar jibriila marka aayad aayad iyo suurad suurad iyo munaasabooyin gaar ah halkaa uga soo dedejinaayo tartiib tartiib bixasabi alaxwaal marba aayaddii loo baahan yahay iyo suuraddii loo baahan yahay ayuu jibriil halkaa tartiib tartiib uga soo dejinaayey ilaa qur-aankii uu ku dhammaystirmay bidcan wa cishriina sana labaatan iyo dhowr sano ilaa qur-aankii uu ku dhammaystirmay ayaa tartiib tartiib halkaa looga soo dejinayay laakiin isagoo guud ahaana ayaa bisha ramadaan habeenka leylatulqadri qur-aanka la soo dejiyey qur-aankaasi marka waxaa weeye waa hanuun dadku hanuun u yahay midda kale qur-aanka waxaa ku dhex jira aayado cadcad oo ka mid a hanuunka hanuunka ka mida waxaa la leeyahay macnaha kutub horaa jirtay oo qur-aanka ka horreysay oo iyagana lagu hanuunay kuwaas lagu hanuunay uu ka mid yahay wey qur-aanka kuwaas lagu hanuunay ayuu ka mid yahay qur-aanku waa furqaan wuxuu kala saaray xaqa iyo baadilka ayuu kala saaray ilaahay marka subxaanahu watacaala wuxuu ku daray oo uuna leeyahay subxaana qofkii bisha goobjoogba u noqdo oo bishii xaadira waa waajib ramadaanka inuu soomo marka waxaa lagu nasakhi culimada hadda qabta mufasiriinta aayaddii hore inay mansuuqo tahay wa cala aladiina yudiiquunahu fidyatun dacaamu miskiinin waxaa lagu nasakhay faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkiiba bisha markaas xaadira waajib waxaa ku ah ramadaanka inuu hadda marka see la yeeli qofkii bishii xaadiray laakiin musaafir ah ama xanuunsanaya see la yeeli taas ilaahay wuu ka hadlay waman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatun cudurdaarkaas iyo ruksadii waa sideedii ruksadii sideedii wey qofku si kasta oo bisha uu xaadiro hadduu xanuunsan yahay amaba musaafir uu yahay wuu iska dhaafi karaa soomkii dib hadhow ha ka soo qalleey maalmo kale ha ka dhig weliba shareecada islaamku siday u fududaysay markaad xanuunka ka soo kabsato ood raysato hore inaad ka soo qadaysaa waajibkugumaa maalmo intaad joogto kabacdi waad soo qadayn karta markaad safarka ka timaadid oo safarka aad ka soo geshid isla maalinta aad soo gasho horay inaad ka soo qadayso oo hore aad ka bilowdaay waxba waajibkugumaa dib waad isaga dhigan kartaa waa sida ilaahay soomku inoogu fududeeyey subxaanahu wa tacaala ilaahay marka taa wuxuu ku adkeey u yidhi ilaahay idinlama doonahay colays wuxuu ilaahay idinla doodin fudayd uun inuu ilaahay fudayd idinla doonahay waxaad arkaysaan soomkii adinka idinkama bilaaban waa maalmo kooban qofkii xanuunsanahay qofkii musaafira waa loo fududeeyey iska daayaa limo kale dib ha ka soo qadeeyo sidaasuu ilaahay fudayd idinla dooniyo colays ilaahay idinlama doonaayo hadduu ilaahay colays idinla dooni lahaa dhowr bilooduu dhihi lahaa soonka xidhiiriya ama wuxuu dhihi lahaa qofka xanuunsanaayo ha soomo musaafir ha soomo saasaa la dhihi lahaa taasa waxay tusin inuusan ilaahay colays idinla doonaynin midda kale waxaa ilaahay idinla fududeeyey soomkaas oo idinkugu fududayn inaad tirada dhammaystirtaan tirada inaad dhammaystirtaan waxaa weeye hal bilaa laga dhigay qofkii xanuunsanayo waxaa la yidhi wuu iska dayn karaa musaafirkii dibuu ka soo qadayn karaa waxaa weye taasoo dhan waxaa lagu talagalay ciddada in la dhammaystiro hadduu xanuunsanaayo maalmuhu xanuunsanaayo iska daayo dib ha ka dhammaystiro tirada midda kale waxaa soomka ilaahay idinkugu fududeeyey inaad ilaahay weynaysaan oo maxaad ilaahay weynaynaysaan hanuuninta hanuunintaad ilaahay ku weynaynaysaan maxaa yeele ilaahay wuxuu idinku hanuuniyey soomkii inaad gudataan ood ku hanuuntaan oo soomkii waajibkii diiniga ahaa aad gudataan ilaahay idin hanuuniyey waa inaad ilaahaas weynaysaan see loo weynayn marka ilaahay waxaa weeye takbiirtan waxay ku fasiraan mufasiriinta intooda badan waa takbiirta markii soomka laga soo jeesto dadka mus allaahu akbar kabiira والحمد لله كثيرا وسبحaan اللahi بكرة واصيلa waata تkبيirka la daldalo تakبيirtaas marka xikmadeeda waxa weeye waxaa ilaahay loo weynaynaa soomkii waajibkii diiniga ahaa oo ilaahay uu nagu hanuuniyey gudashadiisii markaasaa waxaa la daldali marka ilaaha weyn ilaaha weyn ilaaha weyn maantaaso dhan la daldali midda kale waxaa weeye waxaad ilaahay u weynaynaysaan waxaad mudantihiin inaad shukrisaan oo ilaahay ku shukrisaan maadaama soomkii aad gudateen oo ilaahay uu idinku hanuuniyey takbiirna ku khatimo ilaahay weyneeya ilaahayna u mahad celiya allihii idin waafajiyey subxaanahu watacaala waidaa sa'alaka hadday ku su'aalaan nabiyullaahi maxamed alayhi cibaadii addoommadaydu cannii xaggayga hadday iga kaa su'aalaan fa innii anigu qariibun mid u dhowaanahay ujiibu waan ajiibaa dacwata daaci midka baryaaya dacwadiisa waan ajiibaa idaa wakhtigiiyaan ajiibaa dacaani aniga uu baryo falyastajiibuu hay ajiibaan addoommadu lii aniga bidaacati daacad aniga haygu ajiibaan waliyu'minuu bi anigana hay rumeeyaan addoommadu lacallahum waxay mudan yihiin yarshuduuna inay hanuunaan hadday aniga ay rumeeyaan waidaa wakhtigii sa'alaka ay ku su'aalaan nabiyullaahi maxamedow sala allahu wasalam calayhi cibaadii addoommadaydu cannii xaggayga hadday iga kaa su'aalaan fa innii anigu qariibun mid dhow ayaan ahay ujiibu waan ajiibaa dacwata daaci midka baryaaya baryihiisa waan ajiibaa idaa wakhtigiiyaan ajiibaa dacaani aniga uu baryo falyastajiibuu addoommadu ha ajiibaan oo siinta iyo taadaas ziyaado laga dhigay oo ficilkii isagoo hulaasi oo kale ah ayaa loo macnayn falyastajiibuu hay ajiibaan addoommadu lii aniga hay ajiibaan oo maxay ugu ajiibayaan bidaacati inay aniga ay adeecaan hadday adeecaan oo aniga ay ajiibaan waliyuuminuu bi anigana hay rumeeyaan lacallahum addoommadu waxay mudan yihin yarshuduuna inay hanuunaan aayaddan macnaha waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nabigeena u sheegi sal allahu calayhi uu ku leeyahay addoommada hadday kaa weydiiyaan oo yidhaahaan annagu rabbigeen horta xag ma noo dhow yahay ma naga dheer yahay oo codka ma aadan u qaylinaa markaan markaan baryayno ma qayliyaynaaho ilaahay ma naga fog yahay mise ilaahay mar walba waa noo dhow yahayo waxa weeye si hoosaan ilaahay u barinaa see wey ilaahay marka subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay addoommadaydu markay i su-aalaan oo rabbigeen ma naga fog yahay mise waa noo dhow yahay yidhaahaan waxaad ku tidhaahaa ilaahay waa qariib waa idin dhow yahay oo wuxuu idinkugu dhow yahay bicilmi cilmigiisa iyo ogaalkiisa wda ilahay idinkugu dhow yahay oo waxa weeye qofku qaaradda meesha ugu fog adduunka ama jasiiradda ugu fog hadduu joogo ilahay halkaasuu ku og yahay uga warqabaa ilahay halkaas ayuu uga warqabaa cilmigiisa cilmiga ilaahayaa u dhow macnaha wuxuu ilaahay ugu dhow yahay cilmigiisa uu ilaahay ugu dhow yahay ogaalkiisa maadaama marka ogaalkia ugu dhow yahay looma baahna marka baahina looma qabo in macnaha qofku is yidhaah ducadan waxba hoos ha u dhigina rabbi ku maqli maaye kor u qaad inuu is yidhaaho looma baahno nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaar ka mid a ayagoo aad u baryaayo ilaahay oo qaylyahayo ayuu wuxuu yidhi irbacuu calaa anfusikum war naftiinna u dhimriya fa innakum laa tadcuuna asama alla dhagooa ma baryaysaane war hasdilinee tartiib u akriya ducadiina ayuu nabigana ku yidhi sal allahu wasalam calayh marka waxaa weeye ducada si kastood hoos ugu shanqarisid ilaahay uu ku maqlay subxaanahu watacaala quraanjadaas tukubaysa oo shamiitadaa korkeeda ku socota qajafteeda bini aadamku ma maqli karaan laakiin ilahay wuu maqlay subxaanahu watacaala halkeedu ka ogyahay wuu kula socdaa ilaahay marka wuxuu ballan qaaday subxaanahu watacaala dadka daaciga aniga barya ducada waan ajiibi yidhi alle subxaanahu watacaala laakiin addoommadaydu hay ajiibaan oo maxay ugu ajiibayaan siinta iyo taadan waxaan ka dhignay siyaado waxay ugu ajiibayaan bidaacati lii aniga inay adeecaan aniga hay adeecaan oo sidaas aniga hadalkayga ha ku yeelan markay adeecaan ducadooda waan ajiibi oo markaas waxaa weeye ilaahay wuxuu caddayn ducada ajiibideeda inay shardi u tahay adaaca lilaahi subxaanahu watacaala in ilahay qofku adeecsan yahay oo xalaal quudato uu yahay oo labiskiisa uu ku dadaalo xalaal inuu noqdo calooshiisa waxa gelaya inay xalaal noqdaan uu ku dadaalo markaasuu ilaahay ducadiisa ajiibi amaba siinta iyo taada waxaa laga dhigi dalab dalabaa laga dhigi falyastajiibuu ha ajiibi dalbaan li aniga ha iga ajiibi dalbaan oo ha yidhaahaan ilaahu ducada naga ajiib ilaahu ducada naga ajiib waa markii siinta iyo taada laga dhigo dalab inay faa'iideynayaan ama siinta iyo taada ziyaado ka dhigoo falyastajiibuu addoommadaydu aniga hay ajiibaan falyastajiibuu addoommadaydu li aniga hay ajiibaan bidaacatin ha igu ajiibaan horta daacadii aan u dirtay ha iga yeelaan hay adeecaan markay adeecaan dana waa aqbali labada macnoba culimadu mufasiriinta way ku macneeyaan marka qofku ilaahay hadduu adeeco oo xalaasha uu ku dadaalo ducadana waxa weye ajiibideeda rugniga ugu weyn tiirka ugu weyn waxaa la yidhaahaa janaaxu ducaa aklulxalaal ducadu waxaa la yidhi garbay leedaha ay ku haado ducada garbo ayay leedaha baalal baalasha ducada waxaa ahaa la yidhaha xalaasha quudashadeeda haddii qofku xaaraam uu quuto ducadii baalasha way ka rifan ma haadi karto waa shimir baalasha laga rifo kale halkan ma dhaafaayo ducada marka waxaa weeye waxaa la yidhaahaa sideedaba waxaa baalal u ah xalaasha quudashadeed haddii kale ma haadayso ducada ilahina kaama aqbalayo subxaanahu watacaala markay aniga hay rumeeyaan oo iimaanka ha ku daa'im noqdaan iimaan ha daa'imaan hadday aniga i rumeeyaan waxay noqonayaan addoommo hanuunsan uxilla lakum idinka waxaa xalaal laydin uxilla lakum adinka waxaa xalaal laydinkaga dhigay laylata siyaami soomka habeenkiisa waxaa xalaal laydinkaga dhigay arrafafu afgaarid ayaa xalaal laydinkaga dhigay ilaa nisaa'ikum haweenkiina aad afgaartaan hunna haweenku libaasun waa lebis lebiskaasoo lakum adinka idiin sugnaaday wa antum idinkuna libaasun lebis ayaa tihiin lebiskaasoo lahunna dumarka calima allaahu ilaahay wuxuu ogaaday annakum adinku kuntum inaad ahaydeen taftaanuuna kuwa khayaana anfusakum nafafyaalkiina aad khayaanaysaan saas awgeed fataaba calaykum ilaahay uu idinka toobad aqbalay wa cafaa cankum xaggiinana ilaahay wuu cafiyey ee fal aana haddeer baashiruuhunna haweenkii la baashira wabtaguu dalbana maa shay dalba shaygaasoo kataballaahu ilaahay lakum idinka uu idiin qoray oo min alawlaadi awlaadii ah wakuluu cuna washrabuu iska caba oo iska cuna oo iska caba xataa intii cunoo caba yatabayana lakum idinka uu idiin caddaanaayo alkhaydu laylinku ilaa uu idinkaga caddaanaayo laylinkaasoo alabyadu cad min alkhaydi laylanka xaggiisa uu ka caddaanaayo laylankaasoo alaswadi madow min alfajri fajarka xaggiisana uu ka caddaanayo uma markii fajarka la gaaro atimuu dhammaystira asiyaama soomka dhammaystira ila leyli ilaa habeenka laga gaaro soomka dhammaystira walaa tubaashiruuhunna haweenkiinana hala baashirinina walxaal hala baashirinina antum idinku caakifuuna kuwa ku ictikaafaya aad tihiin silbu ictikaafsan tihiin tilka taas axkaamtaas xuduudullaahi ilaahay soohodimihiisiiyo waa soohdimihii ilaahay uu yidhi yaan laga tallaabsan falaa taqrabuuha soohdimahaas ha isugu dhowaanina kadaalika sidaas ayaa yubayinu llahu ilaahay u caddeeyaa aayaatii aayadihiisa linaasi dadka ugu caddeeyaa lacallahum waxay mudan yihiin dadku yattaquu cabsadaan saasuu ilahay aayadaha ugu caddeey uxilla lakum idinka waxaa xalaal laydinkaga dhigay laylata siyaami soomka habeenkiisa waxaa xalaal laydinkaga dhigay arrafatu afgaarid ilaa nisaa'ikum dumarkiina aad afgaar waxaa weeye soomku islaamka maraaxil fara badan ayuu soo maray marxalooyin kala duwan ayuu soo maray markii hore awalislaam kamid ahaa oo beeraley ahaa ayaa had maalintii oo dhan wuxuu ka shaqaynayay beertiisii habeenkii maqribkiiu gurigiisa yimid islaamtiisiiu la hadlay wuxuu yidhi maa wax ma haysaa oo afura agtaada wax cuntaa ma yaalaan oon ku afuro islaamtu waxay tiri maya laakiin waxbaan soo raadin wax afura waan kuu soo raadinay tiri islaantii way iska baxday meelahaasi wax kusii raadinaysay isagii waa nin maantao dhan beer kasoo shaqaynayey uu dhacay hurdu la dhacay hurdo mar haddii la hurdana bisayahay waxba ma cuni karto waxna ma cabi karto hurdu iskala dhacay islaantii markii ay timid marka waxoogaa ay wax u keentay afura waxay aragtay ninkeediii hurday waxay tiri marka khaydatan laka waa riwaayada bukhaarigu warinayo saxiixiisa ku warinayo khaydatan laka roog ayaa kuu sugnaa war maxaa ku hurdisiiyey maantao dhan aan cunto aan cunto kuu raaday habeenkii oo dhan aan cunto raadinayay maantana beeraad falaysay waa kana hadda waxba ma cuni karto waad ma hurid waa xaaran aad cunto khaydatan lakii ku tir ninkii marka waxa weye maadaama uu hurday waxba ma cuni karee ilaa sharcigiiyaa sida ahaa wuu iska seexday habeenkii iska joog waxma uusan cunin maalintii oo dhan beeruu ka shaqaynayo habeenkaas waxma uusan dhadhamin subaxii beertiisa haddana iska aad intaas isagoona cunin markii lix saac la marahayo ninkii wuu sooxay ay saxaabigii wuu sooxay suuxdinuu la dhacay suuxdintaas markii uu la dhacay nabigeenna loo sheegay sala allahu wasalam calayh arrinkaas marka islaamkii dhibaatooyin fara badan ayuu kala kulmay aayadana ilaahay soo dejiyey subxaanahu watacaala oo markaa lagu fududeeyey dhibaatadii soomka ee ka jirtay dhinaca waxa weye marka waxay ahayd inaan waxba la taaban karin ay ahayd waxna ma cuni kartid xataa haweentaada ma isticmaali kartid marba haddaad shay hurido hurda way ku qodato haweentaada ma dhawaan kartid midda kale cuntana ma cuni kartid cabitaanna ma samayn kartid aayadana marka ilaahay soo ka hadlay subxaanahu watacaala waxaa kaloo dhacday marxaladii soomka sidaas dhibkaas ugu jiray dad saxaabada ka mida waxaa jiray oo iyadoo laleeyahay markii la hurdo waxna lama cuni karo haweenna lama dhawaan karo haweenkii ay dadka qaarkood u dhowaadeen oo markaas xuduuddii ay ka tallaabsadeen haweenkii ay u dhawaadeenaa jiray midkaas kawskaas sooxana wuu jiray aayadana marka uga hadlay ilaahay subxaanahu watacaala oo dhibkaa ilahay uu ku fududeeyey uxilla lakum idinka waxaa xalaal laydinkaga dhigay leylata siyaami soomka habeenkiisa arrafasu asgaarid ereygan rafaska asal ahaan luqada waxaa la yidhaha alfaaxishu min alkalaam luqada carabiga alfaaxish min alkalaam waa hadalka foosha xun ayaa rafas la yidhaha waa ka xadiidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku yidhi faidaa kaana sawmu yowmi axadikum falaa yarfud walaa yaskhab markii soomka la gaaro falaa yarfud qofku yuusan afxumo ku hadlin walaa yaskhab yuusanna qaylqaylinoo laqwi iyo cayaar iyo yuusan samaynin rufsina yuusan samaynin oo foorxumo yuusan ku hadlin waxaa kaloo noo imaan doonta faman farada fiihinna alxaja falaa rafasa qofku hadduu xajka aado rafas lama ogola afxumo lama ogola xajka hadduu aado waa inuu afkiisa gaabsado marka aayaddaas falaa rafasa iyo xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yidhi faidaa kaana sawmu yowmi axadikum falaa yarfus waxay fasirayaan ay adkaynayaan rafasku af carabiga in lagu yidhaha alfaaxish min alkalaam waa hadalka foosha xun iyo hadalka foosha xun haddii la yidhaaho meeshan maxaa loola jeedaa marka meeshan waxaa weeye kinaayaa loola jeeda hadalkan waxa ka laasimayaa loola jeedaa oo ah jimaaca waa haweenkii in loo tago laasimkaasaa loola jeeda uxilla lakum leylata siyaami waxaa xalaal laydinkaga dhigay arrafatu afgaarid ilaa nisaa'ikum dumarkiina aad afgaartaanoo macnaa waxyaalaha laga xishoonayo foolxumada ahaa inaad intaad kula hadashaan aad tidhaahaan caawa waan ku rabaa kaama maarmi karee bal ii kaale inaad tidhaha haweenka aad jimaacdaan oo idin bannaan tahay iska jimaaca habeenka marka ilaahu subxaanahu watacaala ma uusan dhihinin haweenka jimaaca sooma caddaynin ilaah wuxuuna bari usluubta hadalka usluubta qofka muslimka nidaamka u hadlaayo ayaa ilaahayna bari subxaanahu watacaala macnaa waxa weye waxyaalahaasoo kale in laga xishoodaa la rabaa oo afka aan lagu ballaarin oo afka aan lagu caddaynin ayaa la rabaa marka si malbahanuu ilahay u cabiray subxaanahu watacala oo kanaayo ah si xoogaa qarqarsan ayuu ilahay u cabiray oo ilahay wuxuu yidhi habeenkaa soonka waxaa laydin xalilay arrafatu afgaarid afgaarid ilaa nisaa'ikum dumarkiina aada afgaartaan oo markaas waxyaalihii laga xishoo jiray inaad kula hadashaan oo tidhaahaan barcaaw waan ku rabaaha kaalay oo kale iyo oo marka aad jimacdaan xalaal wey habeenkii soonka habeenkaas oo dhan way bannaan tahay sababtoo ah wuxuu ilaahay idinkugu xallilaa haweenka inaad jimaacdaan habeenka soomka hunna haweenku labaasin labis wey labiskaasoo lakum idinka idiin sugnaaday qofkuna labiskiisa kama maarmo qofku labiskiisa kama maarmo ilahay marka wuxuu og yahay inaadnan ka maarmaynin haweenka oo labis ay idin yihiin wa antum idinkuna libaasin labis ayaa tihiin labiskaasoo lahunna dumarka u sugnaaday idinkuna labisaad u tihiin idinkama maarmaan idinkuna kama maarmaan qof macnaha waxaa weeye dhar la-aan socan kartaa ma jirto qof dhar la-aan socan karta ma jirto labisaad isku tihiin kalama maarantaan saas awgeed ilaahay habeenkii wuxuu idin xalilay soomka dumarkiina inaad afgaartaan oo idin xalilay oo jimacdaan inaad jimacdaan ilaahay uu idin xalilay midda kale waxaa weeye ninkay naagta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamay inay labis yihiin waxaa kaloo macnaha kuu jira labiskaas adiga labiskaaga iyo dharkaaga xumaatada waad ka ilaalisaa wasakda waad ka ilaalisaa qofkan kula noolna waa inaad sidaasoo kale u ilaaliso oo xumaato aadan u quurin ayaa la rabaa oo xumaatadaad ka ilaalisida maradaada aad u sharfaysid maradaada aad u karaamaynasid wey calima allaahu ilaahay wuxuu ogaaday annakum adinku kuntum inaad ahaydeen taktaanuuna kuwa khayaana anfusakum nafafyaalkiina khayaana ilahay wuu ogyahay inaad naftiina khayaanaydeen oo maxaad ku khiyaanaydeen xilligii islaamka la dhahayo habeenkii naagaha lama isticmaali karo dadka qaar a isticmaalay oo naftoodii khiyaanayo waa ogaaday waxaas ilaahay sidaas inay dhacayso ilaahay waa ogaaday khiyaanadaa ragga ku dhacana ilaahay wuu ogaaday fataaba calaykum ilahina wuu idinka toobad aqbalay wacafaa cankum waana cafiyey xaggiina ilaahay fal'aana hadeer baashiruhunna haweenkii la baashira oo haweenkii isticmaala hadeer habeenka ramadaanka oo dhan oo idin bannaan tahay wabtaguu raadiya oo dalba maa shay dalba shaygaasoo kataba allahu lakum ilaahay idiin qoray oo min alawlaadi ah wixii awlaadahu ilaahay habeenkaa idiin qorana raadiya macnaha waxa weeye aayadan wabtaguu maa kataba allaahu lakum haweenkii hala baashiraan leh markaasaa waxaa ilaahay ku xijiyey wixii ilaahay idiin qorana ka raadiya haweenka wixii looxu maxfuud ilaahay kugu qoro awlaadaawe marka macnaha aayadda waxay ku tusin haweenka jimaaca marka la jimaacaayo ulajeedada ugu weyn oo laga leeyahay waa caruur in laga helo hadafka ugu weyn ahdaaf fara badanaa laga leeyahay jamaaca ahdaafta waxaa ka mid ah in qofku uu ku dhowrsado oo naagaha ajnabiga uusan u indhataagin hadafkaasi waa laga leeyahay oo ajnabiyaadka uu ka dhowrsado waxaa kaloo laga leeyahay hadafku ay tahay istildaadna waa laga yeeshaa ku macaansi un oo lagu macaansado laakiin waxaasoo dhan hadafka ka weyn waxa weeye wabtaguu maa kataba allaahu lakum waxa ilaahay idin qoray in la raadiyo oo markaas niyadaas aad ku jimaacdo loox maxfuud wuxuu ilaahay kugu qoray inaad ka raadinayso midda kale aayadda waxay ku tusan si kasta oo macnaha haweenka adiga aad u jimaacdo waxaan ilaahay loox maxfuud kuugu qorin kama helayso maa kataba allah kitaabay ku xidhanta kitaaba qoraal ayay ku xidhanta markaad wax ka helayso dumarka wakuluu washrabuu ilaahay wuxuu yidhi cuna oo cada xataa intay cunoo cada yatabayana lakum idinka alkhaydu laylanka uu idin caddaanayo laylankaasoo alabyadu cad min alkhaydi laylanka uu ka caddaanayo laylankaasoo alaswadi madow min alfajri fajarka xaggiisana uu ka caddaanayo waxaa weeye habeenkii gudcurka ahay waxaa loo ekaysiiyey oo lagu shabahay dun madoow ayaa lagu shabahay habeenkii mugdiga fajarkii maadaama uu cad yahana ilaahay wuxuu ku shabahay dun cad ayuu ku shabahay marka waxaa weeye ulajeedada ilaa habeenkii mugdigiisu inta ka baaba'o markaas cadaankii uu ka dhalanayo fajarkii laga gaarayo ilaa intaas iska cunitaanka iyo cabitaanka laakiin haddiiba fajarkii uu dhasho joojiyow cunitaan iyo cabitaan ma jirto fajar hadduu dhasho waxa weeye saamka ilaahay wuxuu ku qayday oo uu ku xiray xataa yatabayana lakum alkhayd alabyad min alkhayd alaswad marba haddii fajarkaas dhasho lama ogola dib in wax loo cuno wax loo cabo dada waxay kuleeyihiin fajarkii oo dhashay wax waad sii cuni kartaa waad sii cabi kartaa arrintaa ha laga digtoonaado arrintaa ha laga digtoonaa taas diinta ka mid ma ahan ilaahay sidan u qeexay oo u caddeeyey fajarkaas marba hadduu dhasho waxna ma cuni kartid waxna ma cabi kartid xaaraan wey maxaa yeel haddii la yidhahdo fajarkii markuu dhashay waxbaa la iska sii wadi kartaa dee fajarkii maalintuu ka mid yahay habeenkii yaraan wax soo cunays maalintii haddana haddaad ku darsatay oo habeen iyo maalin aad wax cuntay soonkii awa xigmadiisi marka warma soonta fajarkii waxbaad cuntay xalay oo dhan waxbaad soo cunays habeenkii maalintii haddaad wax cuntay aawd marka goormaad soonta lam tasim leylan walaa nahaaran habeenna maadan soomin maalin maadan soomin marka taas wax ka jira malahan waxaa weeye soomka wuxuu ku xidhan yahay fajarku marba haddii la gaaro waa joojin cunitaan iyo cabitaanka uma markaa kabacdi marba haddii fajarkii la gaaro atimuu taam yeela asiyaama soomka ila leyl fajarku hadduu dhasho bis wey waxba lama taaban karo wax looma dhawaan karo cunitaan iyo cabitaan iyo haween midna looma dhawaan karo ilaa habeenka kale laga gaaray habeenka kale ilaa laga gaaray walaa tubaashiruuhunna haweenkii hala baashirinina walxaal antum adinku caakifuuna fi lmasaajidi masaajidda dhexdeeda aad ku ictikaafsan tihiin adinkoo masaajidii ku ictikaafsan haween hala baashirinina macnaha waxaa weeye ictikaaf adoo ku jira oo ictikaafkii ku jira inaad tira islaantii intaan soo jimaaco oo soo qubaystaan kabacdi haddana ictikaafkii igu soo laaban ictikaafkiina sidii iigu jiraa oo iigu socona ma jirto waxyaalaha ictikaafka buriyey ka mid ictikaafku waa kaa buri jimaacuu ku buraa jimaac ayuu ku buraa ictikaafka marba haddaad ictikaafkii intag baxdo gurigii aad islaantii aad soo jimaacdo waa kuu dhammaatay ictikaaf halkaasuu ku buray tilka taas axkaamtaas xuduudullahi ilaahay soo hidimihiisii wey falaa taqrabuuha xuduudaha isugu dhowaanina bal inaad ku dhacdaan iska daayo ha u dhowaanina agagaarkeedana ha teginu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala soodimaha ilaahay uu dhigay kadaalika sidaas ayaa yubayin allahu aayaati ilaahay aayadihiisa linaasi dadka ugu caddeeyaa oo muxuu ugu caddayn lacallahum lacallahum inaad ka dhigto tacliiliya way ku banaanta ama raja lacallahum likay yattaquuna inay ilaahay ka cabsadaan ayuu ilahay dadka aayadaha ugu caddeeya aayadaha ilahay wuxuu ugu caddayn in cabsi ilaahay la helo cabsi ilaahay in la helo ayaa ilahay u caddayn ayadaha walaa taakuluuha cuninina amwaalakum xoolihiina ha cuninina baynakum dhexdiina xaal xooluhu ay ahaadeen ha cuninina bilbaadili baadil xoolihiina ha ku cuninina watudluu walaa tudluu ha laalaadinina oo ha u raaricinina bihaa xoolahaas amwaashaas ilalxukaami kuwa wax xukmiya xaggooda ha u laalaadinina xoolaha oo maxaad ugu laalaadinaysaan litaakuluu inaad cuntaan ha ugu laalaadinina fariiqan qayb inaad cuntaan qaybtaasoo min amwaalinaasi dadka xoolahooda ka mid a bilismi dembi aad ku cuntaan walxaal aad cunaysaan antum idinkuna taclamuun aad ogtihiin annahu baadilun waxaad cunaysaan inuu baadil iyo xaaraam u yahay ad ogtihiin walaa ta'kuluu ha cuninina amwaalakum xoolihiinna ha cuninina baynakum dhexdiinna xaal xooluhu ay ahaadeen bilbaadili baadil ha ku cuninina watudluu waxaad ku cadfi laa ta'kuluu laa ta'kuluu ayaad ku cadfi macnaha aayaddan maadaama soonkii axkaamtiisii laga soo baxay ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan wuxuu inoogu sheegi xaaraamta in layska ilaaliyo maalka aad cunayso inaad ka fiirsato meesha uu kaa soo gelaayo iyo meesha uu kaaga yimid inaad ka fiirsato ayaa loo baahanyay ma ahane shilinka uun cad inaad raadiso oo fasadkaagu uu noqdo shilinka uun raadi ma aha waa in cabsi ilaahay kugu jirto lacagtani xaggee kaa soo gashay maalkani waa inuu dariiq sharciya uu kuugu yimaado markaasaad cuni kartaa marka xaaraamta in laysaga digo ayuu alla subxaanahu watacaala halkan inooga sheegi ilahi wuxuu yidhi walaa ta'kuluu amwaalakum xoolihiina ha cuninina baynakum dhexdiinna xaal xooluhu ay ahaadeen bilbaatil ha ku cuninina war xoolaha dhexdiinna yaalla ee adduunka dhexdiisa yaalla baatil ha ku cuninina baatilkaas marka waxaa ka mid a xoolihii qofkan waad ka xaday waa baatil waad ka xoogtay waad u awood sheegatay awoodaad uga qaadatay waa baatil waad ka khayaantay oo si maldahan oo qarsoon ayaad xoolihii uga khayaantay khaa inaad noqotay waa baatil nooc walba oo sharci lahaana marba haddaad xoolaha ku cunto walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil aa soo geli ama ka xad ama xoog uga qaado ama haddii kale si khiyaanaho maldahan uga qaado baatil wey waxaasoo dhan waa xaaraan watudluu walaa tudluu waxaa lagalaga soo qaatay min alidlaa idlaa waa mastarkiisa idlaa waxaa laga soo qaatay adlaa addalwa wadaantiiu raariciyey filbici ceelka dhexdiisu ku raariciyey wadaantii ceel ku raariciyey iyo adlaa allaxma hilibkiiu raariciyey oo lilkalbi eygu u raariciyey waa markii macnaha aad wax dagayso hilibka sidaan aad ugu laalaadinayso kusoo boodayo waa waxaad rabto inaad dabto waxaad rabto inaad qabato wey ood waxu laalaadinayso waa mukulaal oo kale markaad waxu laalaadiso oo hilibkii marka ay kaa qabsanayso wey ama waxaad rabto inaad markaa gacanta ku dhigtaad waxu laalaadinayso marka waxaa laga dhigay oo la yidhi walaa tudluu bihaa xoolihii ha laalaadinina oo ha u laalaadinina ilal xukaami kuwa wax xukmiya kuwa wax xukmiya oo maxkamadaha jooga kuwaas xoolaha ha u laalaadinina oo maxaad ugu laalaadinaysaan litaakuluu inaad cuntaan fariiqan qayb qaybtaasoo min amwaalinaas dadka xoolahooda ka mida bilismi dembi aad ku cuntaan xaakimkii maxkamadda fadhiyaad u tegi waxaad leedahay intaanoo lacag qaado ninkaas wax iga xugmi iga xugmi waxaas waa xaaraan xaaraan wey waxay soo geli xoolaha baadilka lagu cunaayo ayay soo geli marka waxaa laga dhigay ninkii xaakimka ahaa oo meesha fadhiyey maadaama xaaraantaas uu cunaayo ayaa waxaa laga dhigay wax macnaha mukulaal ama ey hilib loo taagay oo kale oo lagu sabansabaayo inuu ku soo boodo la rabo saasaa loogu laalaaday xoolahaasaan ku siin qaado maca daalika hebel iga xugmi waxaas waa rishooda laaluushka wax loo yaqaano wey waxa rishooda ama laaluushka loo yaqaano wey maxkamadiyaa tegi ninka xaakimka ah ayaad marka xoogaa u laalaadina lacaga wax yaroo laalacada usoo laa isagana sidii ey ugu soo boodi mar markaasuu kuu xugmin asla markaas ayuu kuu xugmin halkaasaa laga soo qaatay idlah raaricinta xayawaanaadka wax loo raariciyo macnaha waxaa laga dhigay qofkan inuusan waxba garanayn maalaa yacqil inuu yahay ninka sidaas inta wax loogu laalaadayo kusoo boodaayo oo xaaraan iska xugminahayo waxaa laga dhigay bisadihii iyo ooyihii iyo inuu lamid yahay un wax loo laalaadinahayo litaakuluu inaad cuntaan ha u laalaadinina kuwaas xukaamka ah markaad xoolaha u laalaadinaysaan fariiqan qayb inaad cuntaan qaybtaas min amaalinaas dadka xoolahooda ka mida bilismi dembi aad ku cuntaan dembigaasaad wax iskula cunaysaan asagina waxbuu cunaa adna waxbuu cunay waa isla cunaysaan marka laba baadil wax isku nacayan cunayaa tihin oo waxaad leedahay gurigaas meeshaa ku yaalla hadhow dacwada markaan maxkamadda aniga hebel nimaadno noo xugmi xoogaagana waa kuu laalaadiyey ee qaado xoogaasu cunay adna gurigiiaad cunay waa ku noolaan waxaas waa xaaraan wey adinkoo weliba og sidaa ha samaynina waa macnaha waxa weye wa antum taclamuun waa tawbiiq waa haydaarayn oo qofkii macnaha xoolahaas cunaayey ayaa ilaahay haydaarayn oo wuxuu ku haydaarayn adinkoo og inuu baadil yahay sidaa ha samaynina yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nabiyullaahi maxamedin sala allahu wasalam calayhi can ilahillati bilaha xaggooda ayay dadku kaa weydiinayaan qul waxaa tidhaahaa hiya ahiladu mawaasiitu waa waktiyaalo waktiyaalkaasoo linnaasi lixawaa'iji nnaasi dadka danahooda u sugnaadeen waalxaji xajkana u sugnaadeen walaysa albiru wanaaggu ma aha bian ta'tuu lbuyuuta guryaha inaad timaadaan min duhuurihaa guryahaas dhabaradooda dhabarada xaggooda inaad uga timaadaan taasu wanaaggu kuma jiro walaakina albira wanaaggu man qofun wey birigana marka waxaa lagu awila ismalfaacil wasidii shala aanu soo qaadanay walaakina albira walaakina albaara qofka baariga ah man qof wey qofkaasoo ittaqa allaha ilaahay ka cabsaday ee wa'tu lbuyuuta guryaha uga imaada min abwaabihaa guryahaas albaabadooda albaabada xaggooda uga imaada wataqu llaha ilaahayna ka cabsada lacalakum likay tuflixuuna inaad liibaantaan ilahay uga cabsada cabsida ilahay liibaana laga hela waa lagu liibaanaa yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nabiyullahi maxamed sala allahu wasalam calayhi can ilahillati bilaha xaggooda wax kaa weydiinayaan in waxaad ku tidhaha hiya ahilladu mawaaqiit waa waktiyaal waktiyaalkaasoo linaasi lixawaa'id innaas dadka danahooda u sugnaadeen walxaji xajkana u sugnaadeen walaysa albiru wanaaggu bi an ta'tuu lbuyuuta guryaha inaad u timaadaan ma aha wanaaggu min duhuurihaa dhabaradooda aad uga timaadaan walaakina albira walaakina albaara qofka baariga ah man qof weye qofkaasu itaqa allaha ilahay ka cabsaday ee wa'tu lbuyuuta guryaha uga imaada min abwaabihaa albaabadooda albaabada xaggeeda uga imaada wataqu llaha ilahayna ka cabsada lacalakum tuflixuuna likay tuflixuuna inaad liibaantaan ilahay uga cabsada waxaa weeye aayadan waxay ku soo degtay saxaabadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam qayb ka mid ah ayaa nabiga waxay weye su-aaleen bilahan arrinkooda bilahay la yaabeen saxaabadii bilaha qaabkay isku bedbedelayeen ayay saxaabadii la yaabeen waxay la yaabeen bishan koo markay dhalanayso waa wax yar oo aad u daciifa waa daciif wax yaroo sidaa usoo galoolan oo daciifa wey habeenba habeenka ku xigta waa soo weynaan waa iska soo tari waa soo tari ilaa habeenka afariyo tobnaadka iyo shaniyo tobnaadka ay ka buuxsay bilkoobaabanuu buuxdo ay noqoto kabacdi haddana waxay bilaabi inay haddana soo nusqaanto inay haddana soo nusqaanto ilaa yaraanteedii haddana ay dib ugu laabato marka waxaa weeye bishan maxay tahay marka horena markay dhalanayso waya way soo buuxsami haddana ilaa afariyo tobnaadka shaniyo tobnaadkay kusoo buuxsami kabacdi haddana waxay bilaabi nusqaan yaraanteedii dib ugu laaban rasuulka ilaahay maxay yihiin waxaas waxaas maxay yihiin nabigay weydiiyeen sala allahu wasalam calayh marka waxaa weeye waxaa la yidhi bilahan hiya mawaaqiitu linnaasi waalxaj bilaha waxaa sidaas loogu talagalay waa waktiyaal macnaa sababkii looma sheegin saxaabada saasay u yaraataa iyo sababtaasay u weynaataa iyo midna lama dhihin maxaa yeelay taas xikmad kuma jirto qofku inuu ogaado qof waxaa xikmad ugu jirtaa inuu ogaado bishan maxaa ilaahay u abuuray oo ugu talagalay waxaa ilaahay u abuuray wakti goosad wey dadkaa waktiga ku goosta bila danaha dadkay ku goostaan deynkiiyaa layskula ballamiyaa bishaas dadkan deynka ku siinaa laleeyahay ramadaanku markuu dhashan deyn ku siinaa laleeyahay xawaa'igta dadka ciddadiiyaa lagu xisaabtamaa haweenka ciddadooda way ku xisaabtamayaan sidaas oo kale cibaadaadka xataa waa lagu xisaabtamaa bila cibaadaadka sida xajka oo kale bishaasaa laga fiirsadaa waa lagu xisaabtamaa ramadaankii oo kale bishaasaa lagu xisaabtamaa marka waxaa weeye bilaha wax weyn oo adduuniya aakhirada ku xiran ayaa iyagii ku dhex jira wey adduunyaduna way ku xiran tahay aakhiraduna way ku xiran tahay bilaha dad weydiiseen marka qaabkii ay u weydiiyeen qaab xoogaa ka duwanaa looga jawaab meeshii macnaha la dhihi lahaa saasay u yaraataa saasay u weynaataa sababtaasay u yaraataa ama sababtaasay u weynaataa waxaa la yidhi bilaha waxaa loo abuuray loogu talagalay dadka danahooda adduunyo iyo danahooda aakhiro ay ku xisaabsadaan waxaa weye marka bishaas mawaaqiid wey wax walbana islaamku wuxuu jiray iyada uun iyadaas uun in looga qiyaas qaato middaa dhalanaysa xataa marka buluuqa la yidhaha qaangaar ilmuhu markay qaan gaarayaan qaangaarkaas waxaa laga xisaabtamaa bishaasaa laga fiirsadaa iyadaa lagu xisaabtama waxyaalahan bilaha miilaadiga la yidhaaho waxba laguma waxba laguma xisaabiyo oo islaamku ma ictibaariyo islaamku ma ictibaariyo xagga xajka waxba laguma fiiriyo xagga ciddada laguma fiiriyo xagga soomka laguma fiiriyo wax ictibaaray qiimahay leedahay mala bilaha miilaadiga qaangaarkana ictibaarku ma laha haddii bilahaas kale ee miilaadiga cunugu shan iyo toban sana uu ku qaangaaro oo bilaha shan iyo toban uu ku jiro laakiin tan ay wax uga dhiman yihiin midii bisha caadiga ay wax uga dhiman yihiin weli muusan qaangaarin cunug tanaan loo fiirin tanaan loo fiirin xisaabta islaamka o dhan taas wey midda kale waxaa sidaas loo yeeli bilahan kale miilaadiga gaaladu hadda isticmaasho u badan yihiin kuwaas xigmadooda lama wada dareemi karo qof aan iskool gelin ama markaas isagu farka aan aqoon u lahayn kama faa'iidaysan karo laakiin bilahan cirkan ku yaalla baadiyihii ninkii beertiisa iska falanayay uu ka faa'iidaysan karaa waa la socdaa wuxuu leeyahay bisha caawa laba wey bisha sagaal iyo labaatan wey bisha saddex wey halkiisaasuu kala socdaa laakiin kuwan kale qiimo sidaas ma laha kuwan miilaadiga qofkii un saacad haysta ama waxyaalo uun maaragtaahay aan iskoolaad iyo wax soo galgalay uun qofkaasaa ka faa'iidaysan kara uun tan laakiin waxaa weeye qofkii indhaba leh buu ka faa'iidaysan karaa weligiis hadduusan iskoolka weligii hadduusan jaamacad gelin weligii hadduusan saacad qaadan ilaahay xikmadiisay ka mid tahay subxaanahu watacaala walaysa albiru birigu bian taatu lbuyuuta min duhuurihaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wanaaggu ma aha guryaha inaad uga dhig timaadaan dhinaca dhabanrada carabtii xilligii hore jaahiliyada waxay samayn jireen ninku markuu xajka uu aadaayo oo xajkii iyo cumradii uu xirto wuxuu leeya anigu waa isdahiri meel laysugu dembi dhaafayaan u socdaa markaad xilligii aan dembaabi jiray ama dadka dembiilayaasha iridda ay ka baxaan ma ka baxaayo dhabarkuu duleelina halkaasuu ku kaleeya halkaasuu furdu ka leeya dhabarkuu duleelin halkaasuu ka bax hadhow markuu soo gelaayo wuxuu leeya waan issoo dahiro waa issoo nadiifiyey meesha dadka wasakhaysan oo dembiyaasha ay guriga ka soo galaan albaabka caadiga kama soo gelaayo gadaalu haddana kasoo duleelina guriga halkaasu kasoo geli marka arrinkaas ilaahay wuu diiday subxaanahu watacaala waa maalu dayacayo guryihii lagu cayaarhayo maalkii oo la dayachayo guryihii la duduminayo sharci la-aan wey ilaahay wuxuu yidhi taasi wanaag ma aha walaakina albira man itaqaa ilaahay wanaag wuxuu yaqaanaa taqwada war taqwada ku dadaala alla kacabtiga ku dadaalayo waatu lbuyuuta min abwaabihaa albaabkana guriga uga imaada maana dhabarada ha ka soo duleelinina wey ilaahayna ka cabsada si aad u liibaantaan waqaatiluu la dagaalama fii sabiili illaahi jidka ilaahay dhexdiisa alladiina kuwii kula dagaalama yuqaatiluunakum adinka idinla dagaalamaya walaa tacdaduu hana xadgudbinina ina allaha ilaahay maxaa yeelay laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ilahay ma jecla waqaatiluu la dagaalama fii sabiili illaahi jidka ilaahay dhexdiisa alladiina kuwii kula dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya walaa tactaduu hana ku xadgudbinina maxaa yeelay ina allaha ilaahay laa yuxibu ilahay ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ilahay ma jecla jihaadka waxaa weeye maraaxil fara badan ayuu jihaadku soo maray markii hore muslimiinta waxaa la dhahayay iska sabra iska adkaysta gaalada hala hadlinina hala dagaalaminina maxaa yeelay islaam markaas u muqaawamoon kara amaba gaalada cuddad cuddada ay haystaan ama cadadka ay iyagu haystaan ama hubkooda haysta ma uusan jirin toban qof iyo boqol qof iyo maxay ka qaadi malaayiin gaalo ah marka jihaadka xilligay hore islaamka lama amrin joojiya la yidhi waxba dagaal ha qaadinina iska sabra iska adkaysta markii xoogaa dadkii muslimiintu ay soo xoogaadeen oo muslimiintu ay soo bateen ayaa waxaa la yidhi aayaddan ilaahay ku amray kuwa idinla dagaalama bis iska celiya ee difaac marka marxalatu difaac wey isdifaaca wey middan ee adinku dagaal ha bilaabinina dagaal ha bilaabinina marka waxaa weeye kabacdi waa la nasakhay oo waxaa lagu nasahay waqtuluuhum xaytu faqiftumuuhum meeshaad ka heshaan ballaaya gaalada gaalada gaalada meeshaad ka heshaanba idinkii ku bilaaba la yidhi ku bilaaba aayaddan marka waxaa yeed waa maraaxishii hore jihaadka uu soo maray waxaa la yidhi kuwa idinla dagaalama bis la dagaalama gaalku hadduusan dagaal idinku soo qaadin ha ku qaadinin adinku waa marxaladii jihaadka uu soo maray markii hore kabacdi waxaa lagu nasakhay oo la yidhi waqtuluuhum xaytu faqiftumuuhum meel kasta ood ka heshaan gaalada laaya la ku dila halkaad ku aragtaan markii horena waxaa la dhahaya aayaddan kuwa idinla dagaalama iska celiyo isdifaaca naftiina difaaca walaa tactaduu hana xadgudbinina oo xadgudubka waxaa weeye laba dhinac buu ka iman karaa wuxuu ka iman karaa adinku inaad dagaalkii ku bilowdaan waa markii hore awal ilislaam islaamka bilowgiisii markii la diidanaa dagaalka in la bilaabo ha ku bilaabinin adinku dagaalka wuxuu kaloo xadgudubku culimmada ay ku macneeyaan oo uu ku iman karaa gaalkii markii la dilo kabacdi in la jarjaro kabacdi in la gubo mar isha lasoo bixiyo mar dhegta laga gooyo mar carabka meydkiisa laga jaro taasna xadgudubkay ka mid tahay diintu ma ogola gaalka markaa disho markuu dhinto baktigiisa un meel isaga suro laakiin ha jarjari ha googoyni waxba ha gubin taa diinta ma ogola mitla la yidhaha mitla mitla ayaa la yidhaha waa taqdiic walaa tactaduu ha xadgudbinina maxaa yeelay ina allaha ilaahay laa yuxibu ilaahay ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ilaahay ma jecla ila subxaana watacaala